sida uu allaha qur-aanka kariimka ku xusay marka uu allaha dadka dejiyo dhulka waxaa la amray inay la yimaadaan ogidda salaadaha qaadidda iyo bixinta sakada faridda wanaagga iyo reebidda xumaha intaas iyo wax lamid ah oo wanaag ah marka ay la yimaadaan waxaa la dhaxal siiya arrimo wanaagsan oo allaha agtiisa laga jecel yahay markii uu allah mujaahidiintu makaniyey inay maamulaan qeybo badan oo ka mid ah dhulka soomaaliya waxa ay meesha ka saareen dhibaatooyinkii faraha badnaa ee muddada dheer dadka soo daashaday sida isdilkii bareerkahaa ee aan bulshada loo kala soocin dhicii indhala-aantahaa iyo isu awood sheegashadii meesha ka saartay qayamkii islaamka dadka ku hoos nool maamulada islaamiga ah oo qaarkood wax ka badan shan iyo toban sano nasiibka u helay maamulka kitaabka allah waxa ay u hormareen dhinac kasta mii io magaalo dhowaan safar shaqo ayaan ku tagay deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe meelaha aan safarka ku mariyey waxa ay u badnaayeen miiga waxaan la sheekaystay qaar badan oo ka mid a dadka xoolodhaqatada waxaan fursad u helay inaan waqhti la qaato inkastoo meelaha qaar ay safarka igu wehelinayeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada bari ee degmada jilib ayaa iiga waramaya barwaaqada ay haystaan taasi oo marka ay kaaga sheekaynayaan ay tahay mid ka muuqata guud ahaanba deegaanka deegaanka aan joogno amnigiisa iyo wixiisa iyo nabadgelyadiisa bad iyo baxar iyo duur inuu ilaahey ay nabad ka dhigay wilaayada islaamka ah oo iyada gacanta ay ku hayso oo amnigaas ay ka sugtay oo tuug aan lagu arkaynin oo yaa shayaadiin aan lagu arkaynin oo gaal aan lagu arkaynin waa baadiyaha dhulka neecaawa leh dooga ah aad barwaaqada taalla cadka iyo caanahaba yaalliin baad iyo biyo yaalliin meel allaale meeshai aad rabta iska seexo karto aan lagu jeebsiibayn aan lagu dilayn aan lagu xadayn oo cabsiba ay jirin ilaaha ku mahadsan intii aan ku jiray u kuurgalidda xaaladaha wanaagsan ee deegaanada nasiibka u helay ku dhaqanka shareecada allaah waxaa dhinaca kale ay dadku ahaayeen kuwa aada u jecel mujaahidiinta kuna martiqaadaya wax kasta oo ka mid ah xoolahooda suldaan shuceeb waxa uu ka mid ahaa dadkii aan ku booqday deegaanka uu suldaanka ka yahay xilligu waa xagaa waxaa da-ayaa roob aan badneen martiqaadkana waxa uu ahaa nicmooleyda la dhaqdo qeybaheeda kala duwan deegaanku waa galka waa cirifka wilaayada dhinaca badda waa alxamdulilah ilaahay nimcadiis iyo amniga shareecada islaamka dhiiga mujaahidiinta ayaan hoos fadhinaa geedka aan hoos fadhinaa geed garsa waxa kuu muuqdan waa kurbun kurbun waxaa waaye kurtii iyo bunkiiyo macan awa bunkiyaa ku jira haa waxa kaloo noo muuqda waa daango waxaa noo xig waa cambuulo hilib hilib geel wa wuxuu isugu jira baarki hilib yaro haday isarka arki lahayn maanta nimcada aanu kor fadhina waxaan haysanno iyo nabadaan iyo amnigaan ogowna hadda ciyaar maahan ah waa dhiigga mujaahidiinta harka shareecada islaamka waaye sheekh cali darwiish oo isagana aanu isku aragnay meelaha qaar intii aan safarka ku jiray ayaan ka wareystay nimcada ka jirta deegaanada soo dhoweynta iyo martisoorka ay dhaqanka u leeyihiin dadka soomaalida waxa ina hor yaalanna waad argtaa dee nicmada ilaahay nagu galladaystay subxaana wa tacaala oo maanta lacag aanan ka bixinayno shacbigeenna muslimiinta ahaa khaasatan beesha maanta aan la joognay walaalaheen reer sheekhaal ay inoo diyaariyeen saaka markaa nimid aroortii hore waxaa nalagu soo dhoweeyey hilib idaad iyo caano geel iyo shaah ayaana lagu soo dhoweeyey haddana waad aragtaa alxamdulillah waxayna hor yaalla cambuuladii kurtii dee bunka ku jiray hilibkii geeloo dee waa kana beerkii iyo kuruskii iyo wixii isugu jira dhuldhulihii way kan dhuldhulaa la yidhaha reeraheenna waa aragtaa doogga iyo xagaarka nicmada ilaahi subxaana wa tacaala uu dhigay xilli waxaa la joogaa xagaay ah qabow yaan joognaa neecawdii badda ka soo kacaysa inugu dhacayso xeebtiiya inoo dhow dadka soomaaliyeed cismaanow waa dad goba waa dad ahlusharafa waa dad jecel martida waa dad martiqaadka ku wanaagsan meelaha qaar waxaa ka jira deegaano yaryar oo ay dadku soo badeeca raadsadaan waxaana sidoo kale deegaanadaasi lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan xisbada mid ka mid a dadka deegaanka ayaa iiga warramay haddii uu yimaado isku dhacyo dhexdooda ah qaabka loo xaliyo tuugiya waxaas maya amnigaa wax dhibaatee ma qabna annaga saa rabnaa u seexanaa saa rabnaa u hurudna xoolihii iska baxaan muddayda iska maqdaan waa iska helnaa annaga maya waagii hore waagii hogaami kooxeedka waa laisku deli jiri waagii dowladda ay jiri jirta waa laisku deli jiri waa laisxadi jiri hadda maya kitaabka ilaahay sii loo helo waa aad iyo aad ilaahay noogu gargaaray meel walba calankii kitaabka ilaahay noo yaalla labada isdhaad may tegay dhiba kamaba jira meesha wixii laisdili jiri iyo adeer anaa ku dili doo anaa kaa nimbar nimbarka ka xaarta ee iili jirta waxaas ilaahan tanasulkaas ilaahana siiyey intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan ayaan sidoo kale booqday deegaanada kale ee webiga jiinkiisa ah kuwaasoo xilligan ku naaloonaya dalagga noocyadiisa kala duwan maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankooda wada kulamo wada tashi ah oo kor lagu qaadayo hanaanka maamul ee ka jira waddanka waxaan tagay deegaan kaabiga ku haya webiga jubba halkaasoo ay ku shirayeen mid ka mid ah qabaa'ilada iyo mas-uuliyiinta wilaayada waaliga ayaan weydiiyey safarkiisa ku aadan kulamada qabaa'ilada iyo waxyaabaha ay daaran yihiin maaldhaweyta si aad og tahay waxaan joognay eh, dhanka bariya xeebta ayaan jirnay oo degmada jilib ee barigeeda ah xeebta waad garanaysaa dhul waxaan joognay aada u qurux badan oo deexa dhanka kaletana xoolihii aad arkaysa barwaaqada ee nimcada ka jira fadlahi waraxmatii maantana waad aragtaa hadda meesha aan joogno waa dhankii kale dhulbeereedka ahaayo webiga uu maraya webigii jubba ayaan hadda dul fadhinaa waad arkaysaa waxaan hoos joogno waa geedihii cambaha Eh, webiga dhankiisa kale wax ka muuqda saa uga hareereysa waa geedaha cambaha geed miroodyo kaleoo noocyo kala duwanah ku yaala sida qumbaha iyo liindhanaanta iyo geedo kale oo lamida dhanka kale dhulka waxa ku beeran waa aragtaa zarca faraha badan ee ku beeran dhulka waa dhul beeree dalag fara badan oo kale nooc ayaa ka soo baxa dadka hadda aan la joognana waa dad beeraley oo dhulka wax ka soo saarta xagga haddaan caano ku cabaynay oon hilib geel iyo mataqaana kurus maanta bifadlillahi waraxmati waad aragtaayo kalluun iyo meesha yaala eh, qumbihi yaa yaala cambihii yaa yaala marka taana waa loo baahanya hilibka iyo cadka iyo caanaha qudaartan iyo kalluunkan iyo nicmadan kalena waa loo baahanya labadaba waa isku haystaan reer jubbada dhexe haddaan nahay marka ay tahay in waddanka uu martigelinayo dagaallo malxamad ah iyo duulaanno caalami ah oo ay taariikhdu diiwaangelisay dhanka kale mujaahidiinta ayaa ku dadaalaya dhisidda maamullo islaami ah oo sal adag leh kuna hirinaya hirgelinta khilaafo islaami ah oo ka talisa guud ahaanba bariga afrika taasoo oo gowol xaaristeedu ay ka muuqanayaan wilaayaadka islaamiga ah maxkamaduhuna ay ugu soo cadaalad raadsanayaan dad ugu yimid meelo fogfog oo qaarkood ka baxsan soomaaliya